بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقى asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dab xooggan oo ka kacay koonfurta dalka faransiiska islamarkaana barakiciyey boqolaal kun oo dad ah xilli mawjada kuleel ah ay ka jiraan weli qaaradda yurub faylal sirdoon oo la faafiyey oo daaha ka rogay sida dowladda ruushka ay u shaqaalaysiisay siyaasiyiin iyo madax ka tirsan xukuumadda london ayna u fulinayeen howlgalla basaasnimo xaaladda boqolaal askari oo amerikaan ah oo u soo duulaan tegay tobannaan sanno ka hor dalalka ciraaq soomaaliya iyo afghanistan oo weli wajahaya xaalado caafimaad kadib fashalka militari ee washington ay ka wajahday caalamka islaamka qodobadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii afraad ee taxanaha shadaraad min taariikhi alqaacidah ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا waa hagaag waa maalinimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddoba-iyo tobanka bisha muxaram sannada kun afar boqol afartan iyo siddeed hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyom ugu horreyna waxaad ku soo dhowaataan xalqada afraad ee taxanaha shadaraad min taariikhi alqaacidah ee aan ku akhrino silsiladda dhegeysiga dhigaalada waxaa alaaba halkan inooga soo jeediya walaalkeen mucaad
سجلي يا صفحة التاريخ واكتبي يا قلم سجلي مجد الرجال أهل الشهامة والكرم سجلي يا صفحة التاريخ واكتبي يا قلم سجلي مجد الرجال أهل الشهامة والكرم الرجال أهل العزوم اللي يسدون اللزوم اللزوم اللي يبي وقفه على ساق وقدم الرجال
جاء في السيرة أن الصحابي أبو خيثمة رضي الله عنه كان قد تخلف عن الخروج في جيش العسرة الذي استنفره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فدخل بيته بعد أيام من تحرك الجيش فقال رسول الله في الضحي والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وماء وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم ما هذا بالنصف المجاهدون اليوم وحدهم في الضح والريح والحر يدفعون عن الأمة العدو الصائل مثلث الشر من اليهود والنصارى والشيعة الروافض الذين أجمعوا خيلهم ورجلهم يكيدون للجهاد والمجاهدين في الليل والنهار بالقتل والسجن والتشريد تارة والتشويه وحرف المسيرة عن مقاصدها تارات أخر نجد الرجال أهل الشهامة هو الكرم سجلي يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجلي مجد الرجال أهل الشهامة هو الكرم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa meel waliba oo aad joogtaan ku soo dhowaada xalqada afaraad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ama al-kutubul masmuucah ee aan ku akhrinayno kitaabka shadaraad min taariikhi alqaacidah رجال أهل الشهامة هو الكرم سجلي يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم dhegaystayaal xalqadii hore ee taxanahayna waxaynu kaga soo hadalnay hambalyada uu qoraagu u diray shacabka afghanistan iyo xarakada daalibaan kadib guushii ay ka gaareen maraykanka iyo xulafadiisa waxaa kale oo aynu dul istaagnay hadalladii iyo qirashooyinkii madaxda maraykanka ee la xidhiira dagaalka afghanistan iyo hadalkii amiirkii mu'miniinta mulla cumar ee ku saabsanaa ballanqaadka guusha allaah sidoo kale waxaynu eegnay sawirro uu qoraagu u adeegsaday inuu ku muujiyo qirashada cadowga iyo astaamaha guusha intaas kadib waxaynu galnay gogoldhigga kitaabka halkaas oo lagu adkeeyey muhiimadda ay leedahay barashada taariikhda jihaadka iyo ka faa'iidaysiga waayo aragnimada jiilashii hore waxaana si kooban u soo marnay marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray ururka alqaacida xalqadeenna maanta waxaynu sii ambaqaadi doonnaa dulucda kitaabka iyo qodobada uu qoraagu kaga hadlay maraaxishii uu soo maray ururka alqaacida oo faahfaahsan wuxuuna ku bilaabay sida tan marxaladda koowaad imaatinkii sheekh usaama ee bakistaan iyo howlihiisii ka hor aasaaska alqaacida subaxii ay taariikhdu ku beegneed afar iyo labaatankii bishii disembar sannadkii kun sagaal boqol sagaal iyo toddobaatankii dunida islaamka ayaa mar qura si lama fil-aan ah uga war heshay duulaankii uu midowgii sufiyad ku qaaday afghanistaan warkaas ayaa gilgilay muslimiinta caalamka iyadoo meelo badan laga dareemay cara xooggan oo ay muslimiintu muujiyeen masaajidda ayaa khudbooyinkii jimcaha looga hadlay waajibnimada jihaadka halka jaamacadaha iyo majaalista diiniga ah ay martigeliyeen muxaadarooyin shirar iyo kulamo lagu cambaaraynayo duulaankaas warbaahinta noocyadeeda kala duwan ayaa qayb weyn ka qaatay kicinta ummadda muslimka ah iyada oo si weyn loogu faafiyey baaqyo dhiirigelinaya in laga qayb qaato jihaadka afghanistaan markuu sheekh usaama tibnilaadin maqlay khabarka duulaankii midowgii sofiyeed ee afghanistaan wuxuu si deg deg ah ugu baxay safar kooban dhammaadkii sannadka kun sagaal boqol sagaal iyo toddobaatankii isaga oo socdaalkiisa ku tegay magaalada laahoor ee dalka baakistaan si uu u soo indhaindheeyo xaaladda ka jirta halkaas sheekhu wuxuu xiriir dhow la sameeyey hoggaanka jamaacada islaamiga ee dalkaas wuxuuna ku wareejiyey deeq lacageed oo uu u ururiyey mujaahidiinta afghanistaan sheekh usaama ayaa amiirka jamaacada ka codsaday inuu lacagtaas gaarsiiyo hogaamiyeyaasha mujaahidiinta ee afghanistaan wakhtigaas hogaamiyeyaashii ugu caansanaa jabhadaha jihaadka ee afghanistaan waxay ahaayeen qalbuddiin xikmatayaar cabdurasuul sayaaf iyo burhaanuddiin rabbaani raggan xilligaas ma ahayn magacyadooda kuwa ku cusub sheekh usaama maadaama qaar ka mid ah ay horay u booqan jireen guriga aabbihiisa xilliyada xajka iyo munaasabadaha kale sheekhu wuxuu dadaal badan geliyey inuu qarsoodi ahaado safarkiisaas bilowgii hore maadaama aanu hubin mowqifka xukuumadda sacuudiga ka qaadan doonto arrinta duulaanka suufiyeed ee afghanistaan sheekh usaama tibnilaadin allaha u naxariistee wuxuu yidhi wuxuu allaah igu mannaystay inaan xuso nicmada uu igu galladaystay iyo inaan ku dhiirigeliyo mu'miniinta inay ku baraarugaan muhiimadda arrinkan weyn waxaana allaah fadligiisa ka mida inaan sannadkii kun saddex boqol sagaal iyo sagaashankii hijiriyada oo ku beegneed kun sagaal boqol sagaal iyo toddobaatankii miilaadiga maqalnay in ciidamada ruushku ay galeen dhulka muslimiinta ee afghanistaan markaas ayaan go'aansaday inaan u safro bakistaan si aan u garab istaago walaaladeen muslimiinta ah ee halkaas ku sugan safarkaygii bakistaan wuxuu socdaba ugu dambayn wuxuu allah igu galladaystay inaan gudaha u galo afghanistaan sannadihii ugu horreeyey ee duulaanka ruushka ilaa dabayaaqadii sannadkii kun sagaal boqol afar iyo siddeetankii dadkii ka soo jeeday waddamada carabta ee bakistaan u tegay inay taageeraan mujaahidiinta afghanistaan ayaa ahaa shakhsiyaad laga yaabo inaanay tiradoodu ka badnayn toban ama labaatan in yar oo ka mid ah ayaana si dhab ah gudaha ugu galay dalka afghanistaan halka qaar ka mid ah dadka muxsiniinta ah ay iyaguna gaareen dalkaas si ay mujaahidiinta ugu garab istaagaan taageero dhaqaale iyo mid maadiintaba dadkii ugu horreeyey ee ka mid ahaa shakhsiyaadkii carbeed ee nasiibka u yeeshay inay ku hormaraan jihaadka afghanistaan waxaa ka mid ahaa sheekh abulweliid al misri mustafa xaamid waxaana uu yimid bakistaan horraantii bishii juun kun sagaal boqol sagaal iyo toddobaatankii toddoba bilood ka hor inta uusan ruushku ku duulin afghanistaan isaga oo ay weheliyaan laba nin oo ay saaxiibbo ahaayeen kuwaas oo kale ahaa axmed alminyaawi iyo ismaaciil waxaa sidoo kale ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee dalkaas gaaray sheekh usaama tabnilaadin allaha u naxariistee iyo sheekh kamaal assanaaniiri oo ahaa zawjka amiina qutub walaasha sayid qutub xagaagii kun sagaal boqol iyo siddeetankii sheekh eeman addawaahiri ayaa isna ka mid ahaa saddexdii dhakhtar ee ugu horreeyey ee yimid magaalada bishaawar si ay u fuliyaan howlo gargaar ah una caawiyaan mujaahidiinta iyo dadkii ku barakacay dagaalada wuxuu sheekhu halkaas ku sugnaa muddo afar bilood ah kadibna wuxuu mar kale dib u soo laabtay bishii maars sannadkii kun sagaal boqol kow iyo siddeetankii isagoo markaasi joogay muddo laba bilood ah laakiin wuxuu ku qasbanaaday inuu dib ugu laabto dalka masar si uu u xalliyo howlo halkaas kaga dayacnaa hase yeeshee markiiba waxaa gacanta ku dhigay laamaha sirdoonka ee masar wixii markaas ka dambeeyey sheekh eeman uma suuro gelin inuu gaaro jihaadka afghanistaan ilaa bartamihii sannadkii kun sagaal boqol lix iyo siddeetankii sidoo kale waxaa ka mid ahaa raggii ugu horreeyey ee gaaray goobaha jihaadka ee afghanistaan sheekh cabdalla casaam doctor fadli sayid imaam sheekh abuusayaaf al urduni fatxi moxamed xabiib sheekh tamiim al cadnaani sheekh abuu cubaydah al banshiiri cali amiin al rashiidi sheekh abuu xafsa al komandaan subxi cabdulcasiis abuu sita al jawhari sheekh abuu mucaad al misri oo caan ku ahaa fasirka riyooyinka sheekh axmed xasan abulkhayr al misri cabdulaahi rajab cabdulaahi jacfar al urduni wadiic alxaaj abuu cabdulaahi al lubnaani cisaam al liibi sheekh abuu ibraahiim al ciraaqi sheekh abuu ayuub al ciraaqi iyo kuwo kale oo badan mujaahidiintii carabta ahaa ee soo gaaray jihaadka afghanistaan intii ka horreysay sannadkii kun sagaal boqol afar iyo siddeetankii ayaa degi jiray guryaha martida ee ay lahaayeen ururada kala duwan ee mujaahidiinta afghanistaan intaas kadibna waxay si tartiib tartiib ah ugu biiri jireen xeryaha tababarka militari ay ururadaasi maamulayeen marka ay tababarada dhammaystaan ayaana loo diri jiray furimaha dagaalka si ay uga qayb qaataan dagaalada tooska ah ee lagula jiro ciidamada suufiyeedka xilligaas ma jirin xarumo gaar ah oo ay lahaayeen mujaahidiinta carabta mana jirin xeryo iyo jabhada iyaga u gaar ah halkan wuxuu qoraagu ka gelayaa qayb cusub oo uu ciwaan uga dhigay jihaadka afghanistaan fursaddii dahabiga ahayd jihaadka afghanistaan ayaa xilligaas loo arkayay inuu yahay fursad dahabi ah oo ay adag tahay in la helo mid la mid ah wuxuuna noqday goob ay ku kulmaan danaha isdiidan ee quwadaha caalamiga iyo kuwa gobolka dalal badan iyo isbahaysiyo caalami ah ayaa dagaalka afghanistaan ka wada qaatay hal siyaasad oo ah in la wajaho duulaanka uu ruushku ku soo qaaday dalka afghanistaan balse mid waliba wuxuu lahaa ujeeddooyin iyo ajandayaal u gaar ah dalalka carabta ayaa duulaankii midoogii sofiyeet ee afghanistaan u arkayay inuu yahay fursad qaali ah oo ay kaga takhallusi karaan kooxaha jihaadiga ah ee ku sugnaa gudaha dalalkooda kuwaas oo khatar ku ahaa jiritaanka nidaamyadooda siyaasadeed iyo sharciyadooda dhanka kale maraykanku wuxuu u arkayay dagaalkan fursad uu kaga argoosan karo midoogii suufiyeed islamarkaana kaga adkaan karo dagaalkii qaboobaa kadib markii uu midowda suufiyeed iyo xulafadiisa ay dharbaaxooyin culus ugu geysteen maraykanka meelo kala duwan oo caalamka ka tirsan maraykanku wuxuu amar ku siiyey dowladaha carabta iyo dalalka kale ee islaamka inay furaan waddooyin u suurtagelinaya dhallinyarada inay aadaan jihaadka afghanistaan waxaa si toos ah loogu fasaxay warbaahinta waddamadaas inay si buuxda u taageeraan jihaadka afghanistaan iyadoo masaajidda culimmada ducaadda iyo wadaaduhuba lagu amray inay dadweynaha ugu yeeraan ka qayb qaadashada jihaadka afghanistaan waxaa la gaaray heer shirkadda diyaaradaha ee sacuudiga ay boqolkiiba shan iyo toddobaatan ka dhinto qiimaha tikidka duulimaadyada u dhexeeya sacuudiga iyo bakistaan taas oo ka raqiisneyd xitaa duulimaadyada gudaha dalka intaa waxaa dheer inuu maraykanku ku qanciyey dowladda bakistaan inay safaaradaheedu siiyaan dhallinyarada muslimiinta ee ka kala imanaya dacallada caalamka fiisooyin dalkugal ah si ay u maraan dhulka bakistaan kuna gaaraan afghanistaan waxaa sidoo kale dadkii ka kala imanaya waddamada caalamka la siiyey xorriyad buuxda ilaa heer meelo aad ugu dhow xuduud beenaadka uu dalkaasi la wadaago afghanistaan laga furay xerooyin tababar si ay halkaas uga galaan dagaalkii lagula jiray midowgii sofiyeed maraykanku wuxuu si sahlan ugu guulaystay dagaalkii qabooba isaga oo aan xabad toos ah ku ridin midowgii sofiyeed balse ku jebiyey xeelad cadaadis iyo istaraatiijiyad dheer tani waa waxa uu madaxweynihii hore ee maraykanka nixon ku sheegay buuggiisa caanka ah ee victory without war ama nasrun bilaa xarb micnihiisuna yahay guul aan dagaal lagu gaarin laakiin xaqiiqada uu indhaha ka qabsaday nixon ayaa ahayd midda uu gabyaagii carbeed ka yidhi satubdii lakal ayaamu maa kunta jaahila waya'tiika bilakhbaari man lam tusawidii haddii ay suuragal noqon lahayd in mustaqbalka daboolka laga rogo oo uu maraykanku ogaan lahaa in jihaadka afghanistaan uu mar uun soo saari doono rag burburiya kibirkiisa dhulka la gala sharafta iyo sumcadda uu sheegto rag ficiladoodu ay sababi doonaan idanka allaah in maraykanka lagu jebiyo afghanistaan oo ah qubuuraha imberaadooriyadaha marnaba amar muusan siiyeen wakiiladiisa ku sugan waddamada islaamka si ay ugu oggolaadaan dhallinyarada muslimiinta ka qayb qaadashada jihaadka afghanistaan laakiin wuxuu maraykanku maleegayay dhagar mana haleesho dhagarta xun ee la maleegayo cid aan ka ahayn kuwii maleegay runtii waxay kiciyeen libaaxyadii islaamka ee ay ka baqayeen inay mar un hurdada ka toosaan sheekh cabdalle casaam allaha u naxariistee ayaa ku xusay kitaabkiisa caanka ah ee al as'ilatu wal ajwibati aljihaadiya hadal xusuus mudan oo laga qoray siyaasiyiin maraykan ah oo ka falceliyey saameynta weyn ee uu lahaa jihaadka afghanistaan wuxuu ku sheegay kitaabkiisa in nin amerikaan ah oo lagu magacaabo shakhtarman uu warbixin rasmi ah u gudbiyey dowladda maraykanka taas oo uu si toos ah ugu yidhi wat wihaaf dhan wihaaf aweken degayn oo macnaheedu yahay maxaan samaynay waxaan hurdada ka kicinay libaaxyo naga jiifay waxaa markaas la faafinayay buugaag ilaa hadda suuqyada maraykanka aad looga helo kuwaas oo tilmaamaya in jihaadka afghanistaan uusan ku ekaan doonin soodimaha webiga jayxuun balse uu gilgili doono quluubta ummadda muslimka ah islamarkaana uu burburin doono gudaha midowgii suufiyeed buugaagtaasi waxay sii saadaalinayeen in hirarka islaamiga ah ee kacaya ay mar kale geli doonaan faransiiska iyaga oo gaari doona ustariya islamarkaana reer yurub mar kale ka qaadi doona jizyo sidii ay u bixin jireen shan qarni oo xiriir ah intii ay jirtay khilaafadii cuhmaaniyiinta shakhtarmaan wuxuu sii watay hadalkiisa isaga oo uga digaya dowladaha reer galbeedka waxa dhici doona wuxuuna yidhi maalintaas waxaa khasab ku noqon doonta maraykanka inuu wajaho dagaal uu la galo islaamka laakiin dagaalku kama dhici doono gudaha afghanistaan mana noqon doono mid ka dhaca dhulalka islaamka balse wuxuu ka qarxi doonaa bartamaha yurub markaas ayaad garan doontaan oo aad ka shallaayi doontaan inkasta oo aysan xilligaas shallaayto waxba idiin tari doonin sidoo kale madaxweynihii hore ee maraykanka richard nixon ayaa isaga oo shacabka maraykanka kala hadlayay telefishinada dalkaas ku yidhi waa wakhtigii aan iloobi lahayn khilaafaadkeena nagala dhexeeya ruushka si aan uga hortagno mawjadaha islaamiga ah ee soo fidaya
سجلي مجد الرجال أهل الشهامة والكرم سجلي يا صفحة halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadii afaraad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ama alkutubul masmuuca oo aan ku akhrinayno kitaabka shadaraat min taariikhi alqaacida waxaa inoo ballanah xalqada xigta oo aan halkan ka sii ambaqaadi doono insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu حرم وين ما حلوا على وضح النقا طيب وكرم يذكرون الله مع الله في حل وحرم
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وروجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyom qaybihiisii dambena waan isla soo gaarnay dab xoogan ayaa ka kacay keymo ku yaala koonfurta dalka faransiiska kaasoo ku qasbay boqolaal kun oo dad ah inay ka barakacaan guryahooda iyadoo ciidanka gurmadka deg dega ah ee xukuumadda baariis ay sheegeen inay wadaan dadaallo xoogan oo lagu daminayo dabkaasi oo ku sii baahaya dhul hor leh maamulayaasha faransiiska waxa ay sheegeen in goobaha dabka uu ka kacay loo diray boqolaal ka tirsan ciidamada dabdamiska si ay ula tacaalaan dabka oo arbacadii ka bilowday gobollo ka tirsan dalkaasi abaar daran dabaylo xoogan iyo kulaylo gaaraya soddon digri ayaana si weyn uga qayb qaatay faafitaanka deg dega ah ee dabka kaas oo ku fadhiya dhulbaaxad leh ilaa fiidnimadii arbacada dabku wuxuu baabi'iyey ku dhowaad siddeed boqoloo hektar oo dhul cagaaran ah sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda faransiiska warbaahinta maxalliga ah iyadoo ilwareedyo soo xiganaysa waxay ku warantay in dabka lagu guulaystay in laga xakameeyo qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka balse weli saamayntiisa ay jirto dhul baaxadlana uu kusii faafayo kooxaha dabdemiska ayaa tilmaamay in xaaladda goobaha dabka ka kacay ay tahay mid aad u adag sababo ku aadan dhulka oo buuro ah iyo waddooyin la'aan taasoo keentay in la adeegsado diyaaradaha dabdemiska oo gacan ka geystay howlaha lagu xakamaynayo dhanka kale wargeeska the telegraf ayaa laba warbixin uu daabacay ku shaaciyey xoga sirdoon oo la sheegay in lagala soo dhex baxay feel sir ah oo la diyaariyey sannadkii kaas oo uu qoray sarkaal horey uga tirsanaa hay-adda sirdoonka arrimaha dibadda ee ingiriiska ee m i sarkaalkan oo lagu magacaabo jerstober stel ayaa dukumiintigan waxa uu ku sheegay eedeemo loo jeedinayo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ingiriiska oo la sheegay inay u shaqaynayeen dowladda ruushka islamarkaana basaasiin ay u hayeen sirdoonka ruushka ayaa tobanaankii sane ee lasoo dhaafay waxa uu waday qiimayn uu ku samaynayo shakhsiyaad iyo hogaamiyaal ka tirsan dowladda ingiriiska taasoo qayb ka ahayd dadaalo lagu sheegay in moscow ay ku doonaysay inay ku dhex gasho xarumaha dowladda islamarkaana saamayn ay ku yeelato qaraaraadka ay london soo saarayso بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وروجة القلب ضجت في مجاريها
iminkan waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan xubinta maanta ku eegaynaa warbixin ka hadlaysa xaaladda boqolaal askari oo ameerikaan ah oo u soo duulaan tegay tobannaan sano ka hor dalalka ciraaq soomaaliya iyo afghanistan oo weli wajahaya xaalado caafimaad kadib fashilkoodii militari muddo ka badan soddon sano waxay ciidamada maraykanka iyo xulafadooda ay duulaan xooggan ka wadeen dhulalka muslimiinta iyagoo soo huwaday shaar ay ku sheegeen gargaar iyo in ay la dagaalamayaan waxay ugu yeereen ururo argagixiso ah hase yeeshee ma aysan dareensaneyn in ay lugaha la soo galeen jaxiimo ay adkaan doontay in ay ka bixi doonaan tobannaan sano oo dhiman maraykanka oo ah midka bandiirada u sida duulaankan ayaa lumiyey boqolaal bilyan oo dollar waxaa intaasi sii dheer in askar fara badan uu ku waayey halka kuwo kalena ay wajahayaan xaalado maskaxeed waana qodobka warbixintan ay tooshka ku ifinayso daraasado badan oo ay sameeyeen hay-ado dowladeed iyo kuwo madax bannaan ayaa muujiyey in dhaawacyada maskaxda iyo walbahaarka ka soo gaaray ciidamada maraykanka dagaaladan ay noqdeen kuwa ilaa hadda taagan qobaradu waxay sheegeen in guuldarooyinka siyaasadeed iyo kuwa militari ee ay wajaheen ciidankan ay ugu dambayntii sababeen in ay kusoo biyashabato xaaladooda sida tan dagaalkii soomaaliya iyo raadadkii qaraaraa ee uu maraykanku ku reebay markii duulaankii uu maraykanku huuyey gargaarka bini'aadinimo balse isku rogay midka militari uu ku soo galay gudaha soomaaliya waa midkii la xusuustay in uu kala kulmay jab xooggan dhibaatadii ciidanka maraykanka ka gaartay halkaas iyo xasuusihii qaraaraa ee weli maskaxdiisa ka guuxaya sida waayitaankii ciidankii tirada badnaa iyo diyaaradihii qumaantiga u kacayay ayaa weli waxay noqdeen kuwa aanan ka go'in maskaxda ciidanka maraykanka waxayna warbixinadu tibaaxayaan in askar fara badan oo ameerikaan ah ay ilaa hadda la dhiban yihiin xaalado maskaxeed iyo walbahaar joogto ah xilligan oo duulaankaas laga joogo tobannaan sano waxay warbixinadu yidhaahdeen inkastoo tirada askarta maraykanka ee soomaaliya ka dagaalantay ay si aad ah uga yareed midii ciraaq iyo afghanistan haddana intii halkaasi gaartay waxay intooda badan la soo laabteen xanuunnada maskaxda intooda badanna ilaa hadda ma aysan helin magdhow iyo daryeel caafimaad si ay uga soo kabtaan xaaladdan dagaalkii ciraaq iyo saamayntii maraykanka uu ku reebay duulaankii ciraaq ee sannaddii laba kun iyo saddex waxa uu noqday mid ka mid ah howlgallada ilaa hadda aanan qalbigooda ka go'in ciidanka maraykanka kuna reebay saamaynta qaraar kumanaan askar ah ayaa dhaawacantay halka boqolaal kalena ay ilaa waqti xaadirkan la kulmayaan xaalado maskaxeed oo daran dhimashaduna intaasi waa ay sii dheer tahay waaxdii hore ee arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegtay in qiyaastii ilaa boqolkiiba shan iyo toban dhibic toddoba ay askartii loo diray ciraaq iyo afghanistan ay baaritaanadu muujiyeen in ay qabaan xanuunnada maskaxda waxaa intaasi sii dheer in askartan ay qayb ka yihiin kuwa aanan xitaa dagaalkaba gelin oo si niyad ahaan u jabay kolkii ay arkeen askartii kale oo lagu feenanaya fagaarayaasha dagaalka daraasad kale oo ay daabacday rand corporation ayaa iyadana dhankeeda waxay sheegtay in ku dhowaad boqolkiiba labaatan halka tii hore ay ka ahayd boqolkiiba shan iyo toban ay askartii ka soo noqotay ciraaq iyo afghanistan ay la kulmeen xanuunno dhanka dhimirka ah waxaana intaasi daraasaddu ku dartay in boqolaal kun oo askari aysan ilaa hadda helin daaweyn ku filan iyadoo ciidanka maraykanka ay ku dayacan yihiin gudaha waddankooda afghanistan iyo dhaawacyadii maskaxeed ee askarta ameerikaanka ka soo gaartay dagaalkii afghanistan ee dheeraa waxa uu noqday mid ka mid ah dagaaladii taariikhda maraykanka saamaynta qaraar ku reebay tobannaankii sane ee lasoo dhaafay intii uu socday ayayna warbixinadu waxay yidhaahdeen kumanaan askar ayaa naftooda weysay arrintanna waxay culays nafsi ah ku noqotay askarta kale ee furimaha ku sugnayd iyagoona ku sababtay in ay qaadaan xanuunno halis ah daraasado caafimaad ayaa dhankooda waxay muujiyeen in kumanaan askari oo ka soo laabatay gudaha afghanistan kuna sugan waqti xaadirkan gudaha maraykanka ay la tacaalayaan xanuunnada nafsiga ah hurda la'aan niyad jab iyo dhibaatooyin dhanka qoysaska ka haysta ayaana lagu warramayaa in ay yihiin waxyaabaha ugu waaweyn ee ay wajahayaan ciidankan warbixin ay wargeyso badan ka soo xigteen c b s lana baahiye sannaddii laba kun shan iyo labaatan ayaa lagu sheegay in ku dhowaad ilaa lix boqol oo kun oo askari oo ciidanka maraykanka ah islamarkaana horay furimahan kala duwan loo geeyey ay la dhiban yihiin waqti xaadirkan xanuunnada maskaxda eedaha la xidhiira dayaca maraykanka ururada u dooda waxay ugu yeeraan xuquuqda askarta ayaa muddo dheer waxay ku eedeynayaan dowladda maraykanka iyo nidaamyadeeda caafimaad in si aad ah ay isaga indhatirayso askartan ku soo waxyeelooday furimahan kala duwan ee colaaduhu ay ka holcinayeen inta heshay caafimaad dhammaystiran kolkii ay gudaha maraykanka ku soo laabteen ayaana si aad ah u yar ciidankan dhanka dhimirka ka xanuunsan ayaa sidoo kale waxaa lagu warramayaa in dhibaato xooggan ay ka wajahayaan dhanka qoysaskooda maadaama lamacaamilka bulshada caafimaadka qabta uu si had ah uga adkaaday xaasaska carruurta iyo qoysaska qeybahooda kala duwan ayaana si had ah u dayrinaya xaaladooda caafimaad iyadoo dowladda maraykanka ay sida daraasadii hore ay sheegtay ay si cad isaga indhatirayso xaaladoodan guud ahaana dhegeystayaal waa nagayntaa xubinta aan markana dib ugu laabana dhanka walaalkeen suheyb cabdulaahi iyo qeybaha ka haray barnaamijka caalamulyowm
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballanah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وروجة القلب ضجت في مجاريها بشرى